بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى باب ما جاء في النضح بعد الوضوء baabu bayaani maa fii cadayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid fi nadxi in la lagu firfirdhiyo la firfirdhiyo bacdal wuduui waysaqaadka ka gadaale firfirdhintaanna waxay tahay xoogaa sacad biyo ah inuu qaato oo marada korkeeda ama hoosteeda oo meesha marka dakarka iyo ay xigto xaggeeda uu qofka ku shubo biyo oo ku firfirdhiyo dardan lilwaswaas iyadoo layska eryaayo waswaaska iyo waxyaalahaas oo qofka waswaaska iyo hadhow armaa wax kaa yimaadeen iyo hadhow isdhaho si markaas uu ugu qaato qoyaankaas kii biyaha aquun inuu yahay oo oo shaydaanku markaas uunan waswaasininoo waswaaska shaydaanka uunan isku dhiibin nadxiga marka hadda taasaa loo jeedaa bacda alwuduu ama bacda alistinjaa ayaa biyo sacaba uu soo qaadanaa meesha marka dakarkiisa ka agdhadhow ayuu ku firdhinayaa ku qooyinayaa meeshaas hadhow marka lacalla haddii shaydaanku wax aan jirin oo laakiin waswaasa uu rabo inuu ku beero si uu markaas isu yiraa qoyaankan kii aad meesha ku shubtay waa waxba ma imaanin sharcigu marka waswaaska waa eryaa ee ma keena isaga waswaas tarjamadan marka sidaasuu ka rabaa wabilisnaadi qaala xadaanaa abubakr bnu abi shayba qaala xadaanaa moxamed bnu bishrin qaala xadaanaa zakariya bnu abi zaa'idata qaala qaala mansuurun xadaanaa mujaahidun can ilxakam bni sufyaan athaqafiy anahu ra'aa rasuula اllahi sal l slam nebiguu arkay tawadaha isagoo weyse qaatay uma akhada wuxuu qaatay kafan sacab min maa-in biyo ah fanadaxa bihi wuxuu ku firdhiyey biyaha farjahu farjigiisii buu ku firdhiyey ayb xadiidkan bacdi ahlilcilmi waxay yidhaahdeen mudarib waa xadiid mudarib ah waayo idiraabkuna sanadku uga jiraa waxaana la isku khilaafay alxakam ibnu sufyaankan magaciisa akthar min casharati aqwaal sufyaan ibnu lxakam alxakam ibnu sufyaan iyo siyaalo kala duwan oo ayaa lagu sheegay magaci ayaa lagu sheegay ilaa mithaal oo uga dhigay suyuudi tadriibu raawiga idiraabka sanadka gala markuu ka hadlayo amhilada uu soo qaato kan ka mid yahay cillada labaad marka idiraabkuna wuxuu tusaabay dhaheen cadamu dabdi imaam axmed iyo imaamu albukhaari iyo ibnu cuyeynana waxay yidhaahdeen laysat lilxakami suxbatun alxakam ibnu sufyaankan suxbo male yani saxaabi ma ahano xadiidku waa mursal markaas abuu zurca iyo ibnu cabdilbarna waxay dhaheen lahu suxbatun meeshaa maxaa kaaga soo baxaayo saxaabinimadiisana marka waa laysku khilaafsan yahay min alculamaa'i man qaala lahu suxba wa minhum man nafaa suxbatahu qaar suxbadiisa anfiyeyna waa jiraan oo saxaabi maahan dhahay sida bukhaari iyo axmed iyo ibnu cuyeyne kuwa sugayna waa jiraan ibnu xajar kitaabkiisa alisaaba fii tamyiizi asaxaaba qeybta koowaaduu geliyey alqismu alwal taana waxay ku tusay marka inuu isagu u arko inuu saxaabi yahay ninka marka idiraabka iyo khilaafka ku jiro isaga laftiisa saxaabi ma yahay mase ma aha iyo waxyaabahaasay marka ay ku cilaynayaan bacdi ahlilcilmi xadiidka macnihi uu u tarjamayna waa ku jiraayo uma akhada kafan min maa-in fanadaxa bihi farjan ee nadxigaasna inuu bacda alwuduu dhacayo markii uu iska joogo wayse qaatay ka bacdi ayaa biyihii uu ku firdhiyey sida xadiidkan uu sheegayo oo marka biyihiibuu marka meeshii farjigiisiibuu ku firdhiyey sida loo yeelayna waxay tahay nebigu isagu dadkau bara oo dadkii dawaswaaska iyo waxaa qofkii uu ku dhici lahaa inuu waswaaska iskaga ilaaliyaaba loogu talagalo wabihi qaala xadaanaa ibraahim ibnu waxaa kale culimmada qaar dhahaan intaanan ka bixin meeshaas biyahaas meeshaas lagu firdhinaayo xilligaas iyo qoyaankaas qabo yacni biyahaas ay wataan ayaa macno waxaa ku jira inayna waxba soo bixinba qaarasaa dhahay marka arrintaas iyadaas waxay u baahan tahay tajribo iyo qowl noocaasa muhiimku waxay tahay uun waswaaska in laga eriyo qofka in baa loogu talagala وبه قال حدثنا الفريابي وهو صدوق تكلم تكلم فيه الساجي زكريا الساجي يا فهد لي لكن سيدي قال هو صدوق مركا خلاف مالك الكجيرة من أفراد ابن ماجه قال حدثنا حسان بن عبد الله وهو الكندي صدوق يخطئ قال حدثنا ابن لهيعة ابن لهيعة المصري وصدوق إلا أنه اختلط بعد احتراق kutubihi markay kutubta ka gubatay khilaaf baa ku dhacay alcabaadina marka haday ka wariyaan waa maqbuul haddii kalena maya can cuqaylin wa cuqayl bnu khalid alayliyu can zuhriyi can curwata qaala xadaanii usaamata bnu zayd can abiihi zayd bni xaarifa qaala qaala rasuulu llahi sal slam callamanii jibriilu jibriil baa ibaray alwuduaa weysada ibaray wa amaranii wuxuu i amrayna an amdaxa inaan firdhiyo biyo ku firdhiyo taxta thawbii maradeyda hoosteeda inaan biyo ku firdhiyo markaan weyse qaato limaa yakhruju waxa ka soo baxa liajli khuruu liajli alkhuruuji bixitaan dartiis min albawli kaadi ay soo baxdo darteed bacdal wuduui weyse qaadka ka gadaala maada marka masdariya laga dhigayaa laamkuna waa tacliil liajli alkhuruuji min albowl soo bixitaan ay kaadi soo baxdo darteed wayse qaadka kabacdi ay soo baxdo darteed buu ii amray inaan marada hoosteeda biyo ku daadiyo marka waxay leeyihiin hadduu sidaas yeelo maba ka soo baxaysa kaadi ma imaanayso macnihii damboon hadda sheegaayo ama in laga wado waxa inay kaadi yihiin loo malaynayo oo uu bani aadamku ku waswaasi karo taas daraaddeed inaan ama ka taxadaraya inaan marka meeshaas biyo ku shubo buusiiri xadiidkan wuxuu yidhi hada isnaadun daciif lidacfi ibni lahiyaca ibni lahiyaca dartiis ayaa xadiidkan u daciif yahay qaala abulxasan ibnu salama wa abulxasan alqataan xadaana abu xaatim araazi maxamed ibnu idriis qala xadaana cabdullahi bnu yuusuf atinisiyu qaala xadaana ibnu lahiyaca fadakara naxwahu ayb marka ibnulayaca weli waa ku jira cabdullahi bnu yuusufna ka mid ma ahan cabaadilada oo hadday ka wariyaan la qaadanayo xadiidka ibnulayaca waa saddex cabdullahi bnu wahab cabdullahi bnu mubaarak iyo cabdullahi bnu yaziid almuqri qaarna qutayba waa ku daran ayb weliba isnaadka iyo matnigiisa xataa idiraab baa ku jira abu xaatim araazi sida cilalka ku sugan cilal ibnihi cabdiraxmaan ibni abi xaatim kitaabka uu jamciyey wuxuu wariyey oo aabihii abu xaatim uu ka wariyey inuu yidhi haadaa xadiidun kadibun baatilun xadiidkan wuxuu yihi waa xadiid kadib ah oo baatil ah aada u daciifiy muqaaf weeye ayb وبه قال xdثna الحuسين بن سلمة اليحmdي marka hada xadيiث kdib baaطل marka laleeya nebiga kamaba sugnaanaya laga wadaa ee asoo sugan maaha in la dhahayo kadibun baaطil asoo sugan maaha ma la dhahayo ee nebigaba kamaba sugnaanina laga wada xadiiث maba ahanba ma ilaa shayga wuxuu xadiiث noqdaa markii nebiga uu ka sugnaaday sooma وبه قال حدثنا الحسين بن سلمة اليحمدي وهو صدوق روى له الترمذي بن ماجه قال حدثنا سلم بن قتيبة وهو ثقة قال حدثنا الحسن بن علي الهاشمي ومنكر الحديث آل ضعيف بها منكر عن عبد الرحمن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت هداد ويسقى لنيس فانتضح صفر فرد بيه xadiidkan ninkan alxasan bnu ali cali alhaashimiy baa ku jira muttafaqun calaa dacfi wabihi qaala xadaanaa moxamed bnu yaxyaa wa huwa duhliyu qaala xadaanaa caasim bnu caliyin wahuwa alwaasitiyu abulxasan altamiimiyu saduuqu rubama wahm rawa lahu lbukhaariyu watirmidiyu bnu maaja can abi zubayr waa moxamed ibni muslim ibni tadrus can jaabirin qaala twada'a rasuulu llahi sal l slam nabigu waa weyse qaatay fanadaxa farjahu farjigiisii buu marka firfirdhiyey oo biyo ayuu ku firfirdhiyey ayb cafwan qays bnu sanadka xadiidka qayskaani waa qays bnu rabiic marka qays waa qays bnu rabiic wa huwa saduuqun tagayara lamaa kabir markuu weynaaday tagayur baa ku dhacay aafo kalena waa jirtaa wiilkiisa ayaa wuxuu dhex geliyey xadiidkiisa waxaan ka mid ahayn faxadata bihi asna waa iska wariyey yacni saa sidiisa saduuqu uu ahaa markii dambe xoogaas ku dardarmay wiilkiisii ou dhalay baa marka xadiidkiisa waxaan ka mid ahayn buu ku dhex daray xadiidkiisa waa kala garan waaye isagana waa iska qaatay kulluhu marka waa iska warin jiray wahada yadullu calaa cadami dabdihi xadiidkana waxaa shardi u ah saxiixa ee xasanka dabdiga shardi u ah mar haddii dabdigaasi qalqiil ou galo ama la waayo xadiidku waa daciif marka ibnu abi leyla isagana oo ibnu abi leylahana waa moxamed ibnu cabdiraxmaan ibni abi leyla alqaadi wahuwa saduuqun sayi lxifdi labadan marka qays iyo sheekiisa labadaba waa mucafaa xadiidkana markaa labadaas ayuu ku cilaysay ayb marka waa isnaad daciif oo lidacfi qaysin wa shaykihi sidaasaana buusiiri misbaaxu zajaajaha uu xadiidkan ku daciifiyey laakiin nadxiga axaadiid saxiixa ayaa ku soo aroortay oo marka tilmaamayso isaga marka asaaniidan midna war kama marna uu keenay inkastoo kii ugu horreeyey uu ugu roonay baabu lmindiili bacda alwuduu'i wa bacda algusli baabu lmindiili baabu bayaani xukmi isticmaali lmindiili marada fasaleetiga ama marada shukumaanka ama tuwaalka isticmaalitaankiisa wax ku soo aroora caddayntiisiba u baab yahay bacda alwuduu'i wayse qaadka kadib iyo bacda algusli qubayska ka bacdi oo qofka inuu shukumaan isticmaalo ama wax lamida وبه قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند داود نقش سعيد بن أبي هند الفزاري ثقة حديثه في الكتب الستة أن أبا مرة مولى عقيل أبو مرة مولى عقيل مجلس يزيد بن ثقة حديثه في الكتب الستة أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته أم هانئ بنت أبي طالب علم إن لغت فاختها لديه جري مجعين أنه لما كان عام الفتح مركا إهيد سنة مكلا فرتين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي واستاغي إلى غسله قبيسكي سوقعي فسترت عليه فاطمة فاطمة وأسطرتي لكي كقريني ثم رأيك أستريسي نبينا وقبيساني uma akhada hawbahu maradiisii buu qaatay faltaxafa bihi waa isku duuduubay maradii buu qaatay waa isku duuduubay qisadan umuhaani iyo nebiga inay faatimo asturaysay inuu qubaystay oo u timid qiso bukhaari iyo muslimba ku sugan maxalushaahidka laakiin imaamu ibni maaja uu ka rabaa waxay tahay faltaxafa bihi maradii buu qaatay waa isku duuduubay marka marada markuu isku duuduubo jirhkiisu waa qalalaa soomaa maradii waa qallajinay jirhkiisa haddii marka intuu qubaysto shukumaan uu qaato isku duduuban waa lamid un macna calaa haadaa marka markaad weysaysato marka aad yacni qubaysataba tashniif waa tanshiif waa samayn kartaayo inaad isku qallajiso maro ama shukumaan iyo wixii lamid xadiidkan marka siduu u keenay ama uu u keenayo sidaas waxaa dareemay marka lafdigan uu hadda keenay ibnu maajah iyo tarjamadiisa xadiidkan marka badanaa looma keeno mas'aladan laakiin isaga marka faltaxafa bihidaas ayuu ka fahmay saasuu u tarjamtay una keenay marka taraajimta ibnu maaja laftiisu inay ku jirto diqo inay ku jirto iyo fiqhi badan uu ku jiraan meeshaan ayaan ka fahmayna xadiidka muslimna waa wariyey min ariiqi saciid bn abi hindin bihada isnaad buu marka ku wariyey ayb وبه قال حدثنا علي بن محمد وهو طنافسي قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح قال حدثنا ابن أبي ليلى عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة وهو ثقة روى له أصحاب الكتب الستة عن محمد بن شرحبيل يعني طيب عن محمد بن شرحبيل قيل اسمه عمر نوال مشاهد منك عمرو بن شرحبيل محمد بن شرحبيل نوال وهو مجهول روى من أفراد بن ماجه بن ماجه كلية أول محمد بن شرحبيل عن قيس بن سعد مجهول أيوليه وقيل عمرو مجهول قاف لكن ابن ماجه بس أول عن قيس بن سعد قال أكان النبي صلى الله عليه وسلم النبي المؤيمد فوضعنا له ماء بيئا أبقنا فاغتسل وقضيستي ثم أتيناه عن ألمم بملحفة مرء سد الدور المرء لا يسد الدور يعني مرء كرئ أو هوده مرء مركه هلاكته ما أو هوده أيام ألمم warsiyati masbuuqatin biwarsin oo geedka huruudda la dhex geliyey lagu rinjiyeeyey fashtamala bihaa waa isku duuduubay nebigna fakaanii waxaad ma moodaysaa anduru inaan eegaayo ilaa athari lwarsi geedka warsiga huruudka raadkiisa inaan arkayaba calaa ukanihi laalaabyadiisa yani jirkiisa meelaha u ka laalaaban yahay inaan raadkii huruudda uga jeedaad ba moodaa buu leehay marka xadiidkan isnaadkiisu waa daciif oo waxaa ku jira moxamed ibnu shuraxbiilka ayb kaasaana marka uu daciifu ku yahay ibnu abi leylana waa ku jiraa laftiisa waa daciif isaguna labadaa cilaba mid xadiidkaani waa waa leeyahy imaamu lbukhaarina wuxuu yidhi في التاريخ الكبير لم يصح إسناده محمد بن شرحبيل كان مركو ترجمي حديث كان وكان لم يصح إسناده ركيه ورمحوت المامي هي كم بأساد عكيني لغضب بها ويسد إلا سقى للجكر وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس وقال حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي لأن ألئم بثوب المرء حين اغتسل مركو قبيست من الجنابة جنابة فرده واعليي وجعل وقل قال ينف ينفض الماء بيها إنه اسكجفا وقل قال مركو بيه إنه قعنتي اسكجفا xadiidkan marka isnaadkiisu waa saxiix bukhaari iyo muslim iyoba wey wariyeen maxaa laga qaadanaa marka labada labada qolaba waxay u deliishadaan qolada biyaha weysada waa layska qallaji karaa qabana waa deliishadaan kuwa ma layska qallajinaya qabana waa deliishada kuwa ma la qallajin kara qabaan waxay leeyihiin markii marada nebiga loo keenay faraddahu waa iska celiyey markaa waxay leeyihin inaan layska qallajinaynin oo laga fiican yahay in layska qallajiyaa meeshaa laga qaadanay laakiin lagama qaadanayo taas lafteeda sababta waxay tahay sababta u diiday ma cadda marada wax ku tacalluqa miyaa wax kale miyaa ma cadda maraa loo keenay nebiga ma rabuu yidhi bis sababtuus u diidin inay tahay inaan cilladu inay tahay inaan weysada layska qallajinaynin kuma cadda xadiidka keliya inuu maro loo keenay diiday unbaa ku cad marada loo keenayna waxyaabo badan u diidi karaa liamrin fi thawb arrin marada ku dhex jiraa dhici karto markaas nebigu inuunan raboonin baa dhici karto inuu biyaa iska qallajiyo waxyaabo badan wa jacala yanfudu lmaa'ana waxaa deliishanaya waa layska tirtiri karaa qolada qabto waxay leeyn mar haddii biyihii jirkiisii oo iska jafaayo gacantiiba uu ku jafaayo marana waa lagu tirtiri karaay dhehena waayo haddaan aynan bannaanayn waa daysa lahay nebiga sal l slam laakiin labadaba runtii ma tusaayo ayb alaaada marka qofku waana daysa karaa waana iska tirtiri karaa wabihi qaala xadaana alcabaas bnu اlwaliid وaxmed bnu اlأzhar qaala xadaana marwanu marwan bnu muxamed huwa qaطariyu hiqat qaala xadaana yaziid bnu sim يزيد بن السمط الصنعاني ثقة أخطأ الحاكم في تضعيفه روى له أبو داود في المراسيل والنسائي في مسند مالك وابن ماجه وذلك هو لقيه ترى من أفراد ابن ماجه وأبو داود لسنن أغمى ورمين نسائنا سنن الكبرى مجتمع بدنا أغمى ورمين مسند مالك وحوجه إلى مسند مجتمع أغمى ورمين مسند مالك أغمى ورمين والرمزي كانوا ليه مركا حديثنا وحالا من كرا من كان مركا كتب الستة ابن ماجه بسوء وسوء قال حدثنا الوضيل بن عطاء وهو صدوق سيء الحفظ ورمي بالقدر روى له أبو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه عن محفوظ بن علقمة محفوظ بن علقمة الحضرمي أبو جنادة الحمصي صدوق عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ النبي وويسقاتي فقلب جب فقلب جبة صوف وحو قديي جبة صوف أبو قديي كانت عليه تاسو كركيس أهي فمسح بها وجهه وجهي سوق ترترمه حديث كان مركا بوصيري أوليه هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وفي سماع محفوظ بن س... وفي سماع سماع محفوظ من سلمان نظر حديث مرة سنة كيسوا صحيح لكن محفوظ بن علقمة ما كان مقلي سلمان ماشى سلمان يوربا كجر ولذلك الإمام المزي تهذيب الكمالك وحيري يقال مرسل يعني محفوظ عن سلمان ومرسل انقطاعaas baa haddii uu ka badbaado waa xasan sida muuqatana marka meeshaas maxfuud inuunan ka maqlin salmaan alfarisi ayay sheegayaan aimada ayb xadiidkan marka isagana wejiga in la mas weysada in la masixi karo layska tirtiri karo u keenay isaga marka meesha ayb قال باب ما يقال بعد الوضوء باب بيان الماء كي عدين تيسي باب يقال ربها بعد الوضوء ويسد كدلانة مركب الويسة قاتك بعد وبه قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن وهو ثقة هو له الترمذي والنسائي بن ماجه قال حدثنا الحسين بن علي وهو الحمصي ثقة وزيد بن الحباب هو العكلي سند كان موسى بن عبد الرحمن نسخة kitaabka nusakiisa mid ka mid ah ma qorayso mizina tuxfatu lashraafka wuxuu ku ishaaray ilaa anahu laysa fii samaacihi xaafid ilmizi tuxfaha wuxuu ku ishaaray isnaadkan muusa bn cabdiraxmaan isaga samaacaadkiisa inuusa ku jirin miz waxyaalaha uu maqlay abulqaasim ibnu casaakirna أطراف السنن كما شيء فكسنة موسى بن عبد الرحمن ما مجرى مثل مجرى ولا كتاب جيدا يعني مسكن مد كان دنبل يسكو مدي دنا محمد بن حديه لكب الله ما لين لما سنة ودا إمام ابن ماجه لما سنة وهيستعد كان هراء أيا نسخ قارنا وقرأنا وكونا مقرأنا قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قالوا قالوا لك يا وهم أبو نعيم زيد بن الحباب العقلي الحسين بن علي الجعفي الحمصي من الدائرة الجعفي الحسين بن علي الجعفي سد حدود غير حدثنا عمرو بن عبد الله بن وهب بن أبو سليمان النخعي هو الكوفي ثقة قال حدثني زيد بن العمي وزيد بن الحواري أبو الحواري العمي قاضي هرات هرات أي قاضي كأهل هرات مركب مركب ما وراء النهر وهذا أفغانستان كنت الله إلى هذا المجال هرات هرات meesha marka culimada harawiyiinta loo nisbeeyo dhan haddaad maqasho alharawi nisbatan ilaa haraat meeshaas haraat dhulkaa marka meesha afghanistan ay dhacdaayay ku taallaa marka magaaladaasu wuxuu ka ahaa qaadi qaadi haraad daciifu rawaa lahu asxaabu sunan arbaca ya ayb ضaciifu rawaa lahu aصxaabu sunan اlarbaca can anas bni maliki can الnabiy sal l slama qaal man tawada'a qofkii weyse qaato faأxsana alwudu'a weysada hagaajiyo uma qaala ilaa alaaa maraatin saddex jeer ashhadu an laa ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh futixa lahu waxaa loo furaa amaaniyatu abwaabi اljannati jannada irdaheeda sideedda ah ayaa loo furaa min ayiha shaaa dakal midii uu doonowna ka galaa buusiri misbaaxu zajaajaha wuxuu yihi hada isnaadun fiihi zaydun ilcamiy wahuwa daciifu qala abuاlxasan ibnu salamata alqaطaan xadaana ibraahim ibnu nasrin qala xadaana abu nucaym binaxwihi xadiidkii hore o kale وبه قال حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي هو أبو الفضل العطاردي صدوق له غرائب من أفراد ابن ماجه قال حدثنا أبو بكر بن عياش وهو شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء البجلي عن عقبة بن عامر الجهني عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم مسلم مجر يتوضأ ويس قادناي فيحسن الوضوء ويسد هجاجناي ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له الله فرا ثمانية أبواب الجنة جنة إلديه سديد يدخلها كجليا من أيها شاءت يوضونه سمعت حديث كان انقطاع ما كجر عبد الله بن عطاء لم يسمع من عقبة بن عامر سيدو أسود عدي تاريخ كبير بخاري نقصه لكن والمتابعين واي حديث كان مركا سيسيس وأصحاه لكن طريق أنا عبد الله بن عطاء عقبة كمان مقلين أساسي وبعدين هذا آخره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه